ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa soddonka bisha safar sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan ruux oo ay askar ku jiraan oo lagu dilay weerar ka dhacay iskuul ku yaala bartamaha dalka ruushka diyaarada doronis ah oo dalka itoobiya ku duqeeyey gaadiid gargaar u siday shacabka tigreega mid ka mida dowladaha danaystayaasha ah ee reer yurub oo sheegtay inay dalkeeda u furayso dadka soo galootiga ah si sare loogu qaado dhaqaalaha dalkeeda oo sii hoobanaya jaaliyadda carbeed ee ku dhaqan dalka faransiiska oo wajahaysa barakicin ay kala kulmayso xisbiyada xag jirka ah ee ka jira gudaha dalkaas hogaamiyaha afgembiga maamulka masaarida iyo madaxa golaha sare ee dalka suudaan oo kulan ku yeeshay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyo yurub oo si xawaaro sare leh u baadigoobaysa ilo cusub oo gaas ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgelaya maxamed daahir ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in mar kale duqaymo khasaaro badan dhaliyey lagu qaaday deegaano ka tirsan gobolka tigreega diyaarado doronis ah ayaa shalay duqaymo u geystay gaadiid xamuul ah oo gargaar u galbinayay deegaano ka tirsan gobolka tigrey oo ay malaayiin qof ku go-doonsan yihiin afhayeenka kooxda t b l f ayaa sheegay in diyaaradaha nidaamka abiy axmed ay duqeeyeen gaadiid u rarnaa hay-adda w f b kuwaasoo ka baxay magaalada shire kuna sii jeeday degmada zana ugu yaraan hal darawal iyo dhowr qof oo shacab ah ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen duqaymahan jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii duqeyn ay dad ku dhinteen lagu bartilmaameedsaday bartamaha magaalada maqalla عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mid ka mida dowladaha danaystayaasha ah ee reer yurub ayaa sheegtay inay dalkeeda u furayso dadka soo galootiga ah si sare loogu qaado dhaqaalaha dalkeeda oo sii hoobanaya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir marka ay barwaaqadu jirto xuduudahayga waa ay owdan yihiin oo ma jirto cid soo geli karta balse goorta ay dhibaataduna soo wajahdo waxaan gacmo furan ku soo dhoweynaa cid weliba oo dalka soo gelayso kaasi waa habdhaqanka aan xikmadda ku dhisnayn ee ay dowladaha reer yurub kula dhaqmaan dadka soo galootiga ah ee doonaya inay yimaadaan waddamada reer yurub bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalal badan oo ka mid a kuwa reer galbeedka ka taagnaa dhibaatooyin aan horay u soo marin waddamadaasi kuwaas oo ay ugu horeeyaan abaaro iyo kuleel aan noociisa horey loo arag oo laga soo calaamadeeyey qaaradda cajuusadda ah taas ayaana horseeda in mid ka mid a dowladahaasi ay ku dhawaaqdo inay dalkeeda u furto dadka soo galootiga ah dowladda ingiriiska oo kaalmaha hore kaga jirta dowladaha ay saameeyeen isbeddelada ballaaran ee ku soo kordhay qaaradda yurub muddooyinkii lasoo dhaafayna ay dalkan ka taagnaayeen dhibaatooyin dhaqaale oo horseeday inay iska hor yimaadaan dowladda iyo shacabkeeda ayaa sheegtay inay hadda xuduudaheeda u furayso dadka soo galootiga ah si kor loogu qaado kobaca dhaqaalaha dalkaasi oo sii dhimanaya warbixin uu qoray wargeyskada taimes ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska ay ku dadaalayso sidii loo soo noolayn lahaa dhaqaalaha dowladda ingiriiska oo dhulka sii gelaya waxna looga qaban lahaa shaqla-aanta baahsan ee ka jirta dalka sidaasi awgeedna dib u habayn lagu samayn doono qiimaha fiisaha dalkugalka ee u k si dadka soo galootiga ah looga faa'iidaysto inay dalka wax ku soo kordhiyaan inkastoo ay haweenaydan la kulmayso mucaaradad xooggan oo gudaha ah ayuu haddana wargeysku sheegayaa in haweenayda ay go'aansatay inay taageerto dadka beeralayda ah ee hadda u diyaargaroobaya inay ka faa'iidaystaan xili roobaadka kuwaas oo loo oggolaanayo inay dibadda kala yimaadaan dad shaqaale ah iyadoo sidoo kale la samaynayo fursado shaqo abuur ah si ay uga baaqsato sare u kaca kacdoonnada shacbiga ah ee haatan ka taagan dalkaasi waxay muhiimadda saaraysaa sidii ay u heli lahaayeen injineero laga keeno dalka dibaddiisa kuwaas oo wax ka beddeli kara xaaladda dhaqaale xumo ee ka jirta dalkaasi sidoo kalena la meel mariyo ballanqaadkii hore ee ay xukuumadda u k ku sheegtay in isku filnaansho ay gaarsiin doonto dadkeeda iyadoo ay taasi ay jirto ayay haddana dowladda ingiriiska xayraadihii ka qaaday dadka soo galootiga ah taas oo qayb ka ah sidii lagu soo noolayn lahaa dhaqaalaha sii hoobanaya ee dalkaasi arrintan ayaana waxaa si adag kaga hor yimid xubnaha mucaaradka iyo wasiiro ay ka mid yihiin kan arrimaha gudaha iyo kan ganacsiga ee dalkaasi kuwaas oo ka soo horjeestay qorshahan cusub ee xukuumadda balse waxa ay isku waafaqsan yihiin in maslaxadda dalka la fiiriyo maadaama ay wajahayaan dhibaatooyin dhaqaale ilo wareedyo sare oo ka tirsan xukuumadda britain ayaa marka laga yimaado diidmada wasiirada sheegaya inay jirto aragti kale oo ay qabto wasaaradda qaxootiga ee dalka taas oo ah in dadka soo galootiga ah looga faa'iidaysto sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka arrinkaas oo ay si wada jir ah u taageerayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasaaradda dhaqaalaha ee dowladda ingiriiska marka laga yimaado furitaanka waddooyinka fiisaha ee qaybo gaar ah waxay wasiiradu ka wada hadlayaan oggolaanshaha inay dalka soo galaan shaqaale aqoon sare leh oo ka socda adduunka oo dhan waxaana arrimaha ay soo jeediyeen ka mid ah in fiisaha dalkugalka loo fududeeyo shaqaalaha ka soo qalinjabiyey mid ka mid ah kontanka ama boqolka jaamacadood ee ugu sarreeya adduunka arrinta muranka badan dhalisa ayaa ah in iyadoo ay xaaladahan jiraan ay dowladda ingiriiska dadkeeda ka qaadayso canshuuro aad u badan wasiirka maaliyadda ee u k ayaa sheegay inay dhimayaan canshuuraha isagoona ballan qaaday inay xoogga saari doonaan kobcinta dhaqaalaha dalka xitaa hadday taasi keenayso in la qaato qaraaraad adag waxa uuna intaa ku daray in toddobaadyada soo socda ay soo bandhigi doonaan qorshe cusub si loo damaanad qaado in nidaamka soo galootiga ee hadda xayiraadda laga qaaday uu dalka horumar gaarsiin karo websaydyada ka faaluuda arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegaya in dalka ingiriiska uu hadda wajahayo dhaqaale xumi aad u baahsan dadka u dhasha dalkaasina ay la ildaran yihiin maciishad xumo aan horay lu soo marin gudaha dalkaasi maadaama ay wax walba sare u kaceen shidaalka iyo korontada oo ka mid ah adeegyada muhiimka ah ay u baahan yihiin bulshada ayaana ka mid ah waxyaabaha sida saa'idka ah cirka isku sii shareeraya malaayiin ruux oo u dhashay u k ayaana qarka u saaran faqri iyo macluul daran dhanka kale haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalka bangaladesh ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladaha reer galbeedka taas oo sheegtay in mar weliba ay ka hadlaan dhibaatooyinka ka jira caalamka islamarkaana ay qaadaan balamo aan dhaafsiisnayn afka baarkiisa xasina waajid ayaa si gaar ah diiradda u saartay isbeddelka xagga cimilada ah ee ka jira caalamka si gaar ah dalka bangaladesh oo u nugul isbeddelka cimilada reer galbeedka ayayna sheegtay in mar weliba ay ka hadlaan arrimahaasi balse aysan waxba ka qaban dhibaatooyinka ka dhasha iskaba daaya inay fuliyaan ballanqaadyada ay sameeyaan waraysi ay siisay wakaaladda wararka ee faransiiska islamarkaana ay kaga hadlayso shirka ay golaha guud ee qaramada midoobay ku yeesheen magaalada new york ee dalka maraykanka ayay ku sheegtay in dowladaha reer galbeedka ay doonayaan oo keliya sidii ay horumar ku gaarsiin lahaayeen dalalkooda iyagoona aan u aaba yeelaynin dadka kale in badan ayaan taburucaad ka dalbanay balse nasiib dara kama aanan helin wax jawaab ah waa ay iska hadlaan in badan waxay gelayaan balama aan laga soo bixin wax weliba waa ay iska muuqdaan ayay tiri ra-iisul wasaaraha bangaladesh kadib markii waraysi ay siisay wakaaladda wararka ee faransiiska dalka bangaladesh oo darisla ah baarma ayaa waxaa ku nool in ka badan toddoba boqol konton kun oo ka mid ah muslimiinta rohingiyah ee ka soo baxsaday weerarada laayaanka ah ee xukuumadda miyaamar ku beegsanayso muslimiinta tira intahaa si la eg ayaana dalkan soo gaartay tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka in ka badan boqol kun oo ka mid ah muslimiinta rohingiya ee ka soo barakacay dalkooda ayaa ku dhibaataysan xeryo qaxooti oo ku yaala bangaladesh teendhooyinka iskuraranka ah ee ku yaala xeryahaasi ayayna ku wajahayaan duruufo adag oo ay ugu horayso cuno la-aan iyo caafimaad dara ka jirta halkaasi dhibaatada oo dhammi annaga ayay nagu dhacaysaa duruufo adag ayay ku nool yihiin muslimiinta rohingiya ee ku jira xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkeena si gaar ahna haweenka iyo carruurta ayaa wajahaya dhibaatada ugu daran sidaas oo kale muwaadiniinteena waxay iyaguna wajahayaan xaalado adag ayay sii raacisay hadalkeeda hay-adaha reer galbeedka ee sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa marar badan soo saaray warbixinno ay kaga hadlayaan dhibaatada muslimiinta rohingiya kuwaas oo ay dana gaar ah ka leeyihiin balse aysan ujeeddadoodu ahayn wax uqabashada dadkaasi dhibaataysan tajaahulka reer galbeedka ee ku aadan muslimiinta rohingiya ayaana ugu wacan maadaama dadka tabaalaysan ay yihiin muslimiin taa beddelkeedana uu caalamkoo idil arkay sida reer yurub ugu gurmadeen walaalahooda yukrain maadaama ay isku din yihiin isla markaana uu midaynayo hal hadaf
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan kadib markii ay dowladda ruushka xirtay dhuumihii gaaska waxay dowladaha reer yurub aada u baadigoobayaan ila cusub oo tamar ah si ay baahiyahooda kala duwan ugu dabooshaan waxaana ay ku kala tartamayaan waddamada laga hela khayraadkaas sharikadda total ee dalka faransiiska ayaa dowladda qatar la saxiixatay heshiis deg deg ah oo la galay kuna fadhiya adduun lacageed oo gaaraya hal dhibic shan bilyan oo dollar oo lagu soo saaraya gaaska dabiiciga ah heshiiska ayaa dhigaya in sharikadda total ay qaadato boqolkiiba sagaal gaaska laga soo saarayo mashruuca north file south ee dalka qatar waxaana loo arkaa heshiis macquul ah sharikadaha shidaalka ayaa dalalka gumaysiga ku jira la gala wax heshiis loogu yeero iyagoona qaata boqolkiiba afartan ama konton waxaana kamid ah soomaaliya mashruucan isaga ah ayaa waxaa ku soo xoomay dalal badan oo reer galbeed ah oo maalgashi ismaqiiq ah ku sameeyey waxaana ka mid a shirikadda konoka ee dalka maraykanka eni ee talyaaniga iyo shirikadda shell ee ingiriiska qatar ayaa waxaa ku jira shidaal aad u badan waxaana waddada kusoo jira dowlado kale oo doonaya inay kusoo biiraan mashaariicda ay uga faa'iidaysanayaan khayraadkaas kuwaasoo ay ka mid tahay dowladda jarmalka sharikadda qatar energy ayaa sheegtay inuu dalkeeda ku jiro boqolkiiba toban gaaska dabiiciga ah ee adduunka gaaskaas ayaa isku xira ilaa badda iiraan laakiin iiraan uma suuragelin inay soo saarato sababa la xiriira cunuqabataymaha ay reer galbeedku ku soo rogeen soomaaliya ayaa ka mid a waddamada uu dhex eegaaga gaaska dabiiciga ah sida lagu sheegay baaritaano dhowr jeer la sameeyey oo lagu ogaaday arrintaas waxaana laga helay badda iyo beriga intaba madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh ayaa dhowaan dowladda maraykanka la soo galay heshiis dhanka shidaalka badda ah lama faahfaahin dhaqaalaha ay dowladdiisu qaadanayso iyo xaddiga gaaska ee uu maraykanku guranayo maalin kadib heshiiskana waxaa soo baxay in maamul goboleedyada qaar ay saluugeen maadaama aan loo sheegin waxa uga soo aadi karaa
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed daahir ayaa soo jeedinaya ruux hubaysan ayaa dad badan ku laaya weerar uu ka geystay iskuul ku yaala dalka ruushka warar ka imaanaya dalka ruushka ayaa ku waramaya in weerar toogasho ah oo sababay khasaarooyin kala duwan lagu qaaday iskuul ku yaala gudaha dalkaasi ruux hubaysan ayaa rasaas aanan kala soc lahayn ku furay dad ku sugnaa madrasadan oo ku taala magaalada enjesik ee dalka ruushka dad aad u badan oo carruur ay ku jiraan ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkan oo ugu dambayntii ninkii furiyey uu istoogtay hay-adda dambi baarista ee ruushka ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan laba ka tirsan ciidamada ammaanka ee xukuumadda moscow iyo shan ka mid a macallimiinta iskuulka مقتل تسعة أشخاص بينهم خمسة أطفال في حادث إطلاق نار بمدرسة في مدينة جيفست وسط روسيا كما أفادت وزارة الداخلية الروسية أن من بين القتلى معلمين وحارسين وخمسة تلاميذ إلى ذلك أفادت الوزارة بأن المشتبه به في مهاجمة مدرسة إيجيفسك كان يرتدي زيا برموز النازية وقد أطلق النار على نفسه ووقع الحادث في المدرسة رقم 88 بالمدينة صباح اليوم بينما أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا و رأوا هروب الناس من المبنى warar goor dambe soo baxayna waxa ay sheegayaan in khasaaraha dhimashada uu sare u kacay kaas oo haatan gaaraya ilaa iyo lix iyo toban ruux oo ay ku jiraan toddoba carruur ah muuqaal fiideow ah oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya fuuriyaha weerarka oo ku sugan gudaha iskuulka isagoona rasaas la dhacaya dadkii goobta joogay waxaana sidoo kale muuqanayay askarta oo isku garbinaysa albaabada iskuulka dadka gaalada ah ayaa waxaa dhaqan u ah in marka ay naftooda ku qamaaraan ay ku kacaan falalka nuucan ah iyagoo dhibaataynaya bulshada ugu dambayna naftooda gooynaya tani ayaana qayb ka ah dhibaatooyinka ay la nool yihiin waddamada sheegta inay horumareen dalkoodana uu ammaan ka jiro dhanka kale dad rayid ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iskoormaadyo ka dhacay dalka liibiya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa iskoormaadyo culus oo maalintii shalay dib uga qarxay magaalada trablus ee caasimadda dalka liibiya kuwaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ku dhowaad toban ruux sida ay soo warinayaan ilwareedyo caafimaad ugu yaraan cunug yar ayaa ku dhintay toddoba ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen iskoorimaadyadan oo shalay galab ka dhacay degmada zaawiya ee dhacda galbeedka caasimadda liibiya afhayeen u hadlay qoliyaha gurmadka degdega ah ayaa saxaafadda u sheegay in dagaalada ka dhacay degmada zaawiya uu ku dhintay cunug yar mid ka mid a dadka ku dhaawacmayna xaaladiisu ay aada u liidato dad goob joogayaal ah ayaa sheegaya suurtagalnimada in khasaaraha uu intaa ka badan yahay maadaama iskorimaadyada oo ah kuwo culus ay sababeen in gaadiidka ambalasta ah ay yimaadaan goobaha la isku fara saaray wararka ayaa intaa ku daraya in iskudhacyadan ay salka ku hayaan aanooyin qabiil asalkooduna ay ka dhasheen dib loo geystay nin shaqaale ahaa oo aanan u dhalan dalka liibiya toddobiyo labaatankii bishii agoosta ayay ahayd markii dagaallo xoogan ay martigelisay magaalada trabulus ee caasimadda dalka liibiya kuwaas oo u dhexeeya xukuumadaha iskhilaafsan ee ka jira dalkaasi geeska kale gaalada xag jirka ah ee faransiiska ayaa sii kordhiyay dhibaatooyinka ay ku hayaan jaaliyadda carbeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi iyadoo si guud waddamada reer yurub ay ka wada siman yihiin cunsuriyadda iyo naciibkooda ka dhanka ah islaamka ayaa haddana waxaa jira dowlado kale oo kaga dheereeya arrinkaasi dowladda faransiiska waxaa lagu tiriyaa inay kaalmaha hore kaga jirto cunsuriyadda iyo islaam naciibka maadaama madaxda dalkan ay yihiin kuwa ku hurda kuna soo toosa dagaalka ay kula jiraan muslimiinta iyo gafafkooda ka dhanka islaamka mid ka mid a kooxaha xagjirayaasha ah ee faransiiska ayaa hanjabaad u jeediyey qoys carbeed oo degan magaalo ka tirsan dalkaasi kuwaas oo ay ku wargeliyeen inay boorsooyinkooda iyo sanduuqyadooda diyaarsadaan ayna isaga baxaan dalka nin asal ahaan ka soo jeeda waddamada carbeed balse haysta dhalashada faransiiska ayaa sheegaya in aabihii oo lixdan iyo dhowr sano jir ah ay soo gaartay warqad sheegaysa inuu in muddo ah oo gaaban uu kaga guuro magaalada lyon ee ku taala dalka faransiiska aniis al calawi oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha faransiiska ayaa sawirka warqadda lagu qoray ee aabbihiis loogu hanjabayo ku baahiyey barta twitterka waxaana ku qornaa oraahyo cunsuriyeysan oo ay ka mid ahaayeen dhowaan waxaan rabnaa dadka carabta ee ku nool magaaladan inay boorsooyinkooda ka xirtaan oo ay isagu guuraan halkan dad badan oo isticmaala baraha bulshada ayaa si aad ah kaga soo horjeestay tallaabadan iyagoona sheegay in magaalada lyon ay ku socoto waddadii ay ku noqon lahayd midda ugu daran ee ay cunsuriyaddu ka jirto marka loo eego dhacdooyinka nuucan ah ee ka dhacaya halkaas qaar kale ayaa waxa ay sheegayaan in hagardaamada ay la kulmayaan jaaliyadda carbeed ee dalka faransiiska ay sii xoogaysatay kooxaha xagjiriyaasha ahna arrinkan ay ku doonayaan inay ku muujiyaan jiritaankooda xukuumadda bariis ee uu hogaamiyo eminal macron ninka ku caanbaxay aflagaadiinta rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ayaa ku midaysan dagaalka ay kaga soo horjeedaan muslimiinta waxaana laga yaab leh in xitaa cadaawaddooda aysan ka badbaadin kuwa islaamnimada sheegta ee iyagu nacmlayaasha u ah ugu dambayntiina madaxda masar iyo suudaan ayaa kulan ku yeeshay magaalada qaahir ah ee caasimadda dalka masar hogaamiyaha afgambiga maamulka masaarida ayaa qasriga madaxtooyada magaalada alqaahira kula kulmay madaxa golaha sare ee dalka suudaan cabdifitaah alburhaan kulanka ay yeesheen labada dhinac ayay kaga hadleen arrimo muhiim u ah dalalka masar iyo suudaan oo ay ugu horayso biyoxireenka annahda iyo cilaaqaadka ka dhexeeya labada xukuumadood bayaan uu ku saxiixna afhayeenka xukuumadda masar basaam raadi ayaa lagu sheegay in kulanka dhex maray c c e al burhaan lagu lafguray qadiyaadkii ugu dambeeyey ee muhiimadda gaarka ah u leh labada dhinac iyo horumarada ay dowladda xabashida etoobiya ka samaysay biyoxireenka annahda isagoona intaasi sii raaciyay in wadahadallada nuucan ah ee isku xiraya labada dowladood ay sii socon doonaan muddooyinka soo aadan masar iyo suudaan ayaa si wada jir ah isaga kaashanaya arrinka biyoxireenka waxayna ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la gaaro heshiis cadaalad ah oo dhaqangala kaas oo ku aadan hanaanka buuxinta iyo howlgelinta biyoxidheenka annahda xilli wadaxaajoojyadii saddexda geesoodka ahaa ay lahaayeen etoobiya la hakiyey muddo sanad ku dhow labada dal ee ka hooseeya webiga niil waa masar iyo suudaani ayaa sidoo kale u hoggaansamaya heshiiska si loo hubiyo sii socodka qaybtooda sannadlaha ah ee ku aadan biyaha niil sida lagu sheegay warka ka soo baxay madaxtooyada masar c c e al burhaan waxay dib u eegis ku samaynayaan guud ahaan xiriirka labageesoodka ah ee u dhexeeya labada dal waxayna ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo kordhinta isweydaarsiga ganacsiga si ay u noqoto mid la jaanqaadi karta heerka uu marayo xiriirka siyaasadeed iyo kan militari ee ka wada dhexeeya cabdifitaax al siisi ayaa ballan qaaday inuu adkayn doono taageero weliba oo loo fidiyo xukuumadda suudaan si loo gaaro xasilooni siyaasadeed mid amni iyo dhaqaalaha suudaan oo noqda mid wanaagsan dhinaciisa alburhaan waxa uu sheegay sida uu muhiimadda gaarka ah u siinayo xiriirka ka dhexeeya dowladaha masar iyo suudaan isagoo xukuumadda alqaahirana ku ammaanay taageerada aan xadka lahayn ee ay la garab taagan yihiin xukuumaddiisa taas oo uu ku tilmaamay mid wax ka beddashay geedi socodka nabadeed ee suudaan xukuumadaha alqaahira iyo khartuum ayaa waxaa caqabad weyn ku ah mashruuca biyoxidheenka annahda oo ay ku howlan tahay etoobiya taas ayaana keenaysa inay hal meel kaga soo wada jeestaan xukuumadda adis ababa waddo welibana u maraan sidii ay u soo dhacsan lahaayeen xuquuqdooda ku aadan biyaha webiga niil ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinayaa maxamed daahir oo barnaamijka igala qaybgelaya dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله